bismi illah raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dhegeystayaal meel waliba o aad joogtaan ciid wanaagsan waana sideedda bisha agast sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka radio wardheer oo dhan inta badan wadamada muslimiinta ee caalamka ayaa siyaabo kala duwan loogu ciiday iyadoona meelaha laga ciiday ay ka mid tahay dalka soomaaliya oo gobolada dalka si weyn iyana farxadda ciidda iyo weliba damaashaadkeeda loogu dareemay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdifaarax shirdoon saacid iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka dalka mudane jawaari iyo weliba qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole iyo weliba madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa munaasabada ciidda fadligeeda shacabka soomaaliyeed la qaybsaday iyagoona uga hambaleeyey munaasabada waxaana ay sidoo kale u rajeeyeen in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan iyagoo barwaaqaa islamarkaana dalka ay nabadi ka jirto madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanba waxa uu jeediyey hambalyada munaasabada ciidda iyadoona madaxweynuhu uu sheegay inay tahay waqti fadli badan loona baahan yahay in muslimiinta gaar ahaan soomaalidu ay ka faa'iidaystaan warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha radio wardheer maxamed nuur amiin
ayadoo maanta ay ku beegan tahay kowda bisha soofureed ee ah maalinta ciidulfitriga ayaa waxaa si aad ah looga dareemayaa magaalada muqdisho iyadoona subaxnimadii hore ee saakay dadka muqdisho ay isugu hambalyeynayeen munaasabada ciida masaajidka isbahaysiga oo ah masaajidka ugu weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu yimid kumanaan ruux kuwaasi oo dukanayay salaada ciidulfitriga waxaana halkaasi sidoo kale goobjoog ahaa madaxda ugu hoos sarreysa qaranka soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari iyo sidoo kale labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya salaada ciidda kadib ayaa waxaa halkaasi khudbad ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ku dheeraaday ka hadalka iyo sidoo kale ahmiyadda shacabka soomaaliyeed ay u leedahay maalintani aadka u weyn ee ciidulfitriga asigoona sidoo kale ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay istaakuleeyaan
dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah guud ahaan ummadaha muslimiinta meel kastoo caalamka kaga nool yihiin waxaan leenahay ciid wanaagsan oo aan rabo inaan u ambaliyeeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka kaga nool yihiin intay maqlaysa intay daawanaysaba waxaan leeyahay walaalayaal waxaan soo soonnay bil ramadaan oo aan ognahay diimaha ay leedahay iyo wanaagga adduunyo iyo midka aakhiro oo ku jira waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay uu naga aqbalo cibaadadii soonkii salaadii taraawiixdii tahajudkii intaba in ilaahay naga aqbalo in ilaahay uu naga aqbalo zakaatul fitriga saakay bixinay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sidoo kale ka warbixiyey xaaladaha dalka soomaaliya haatan uu maraya ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay iscafiyaan asigoona sheegay in haatan la maraya waddo aad u dhib badan loona baahan yahay in garbaha la ysqabsado halka la yska eeday lahaa ama dacaayado la ysu mari lahaa saxaafadda soomaaliya waa dadkiin walaalayaal meesha ay marayso meel hadda aad iyo aad uga masaalix badan uga roon sidii hore ay ahaan jirtay ayay maraysaa hase yeeshee weli safarka weli waa dheer yahay waddaduna weli waa sii dhib badan tahay waxaanan u baahannahay xilli dheer iyo fursad aan ku marno waddadaa dhibka badan fursadaas waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay samir waxay u baahan tahay in wax badan oo aan jeclaan lahayn aan ka samirno in la iscafiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbadiisa kusoo gebagabeeyey ka hadalka maleeshiyaadka al-shabaab asigoona u sheegay inay cafis weydiistaan shacabka soomaaliyeed oo muddada dheer ay kasoo dhex wadeen dagaalada iyo sidoo kale rabshadaha asigoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey maleeshiyaadkaasi inay yihiin caqabada hortaagan shacabka soomaaliyeed waxa uuna ugu baaqay in ay qaataan nabadda dadkoodana ay kusoo laabtaan marka la yidhaahdo shabaab ee qoryaha saddex ee aan hore u sheegay qaar soomaali ah iyo qaar aan soomaali ahayn intaba inay jiraan shabaabku waa nabda ay dad dhib badan oo caalamka joogoo dhan isku raaceen magacii doonanba alla kala baxeen kuweenna soomaalida waxaan leenahay dalkan dalan ahayn mala idin ummaddan ummadan ahayn ama dalkan dalan ahaynna mala idin diinta islaamka ee xaniifka diin aan ahayn oo dadkaan kula wadaaga
iyadoona dhammaan gobolada dalka soomaaliya intooda badan laga ciiday ayaa iyana waxaa warbixin arrintaasi la xiriirta eegaya wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin magaalooyinka waaweyn ee maamulka puntland ayaa waxaa si aad ah looga dareemayay maanta munaasabada ciidulfidriga iyagoona kumanaan ruux oo ka- isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida garowe gaalkacyo iyo sidoo kale boosaaso iyo magaalada qardhaba si aad ay isugu hambalyeynayeen munaasabada ciidulfidriga magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi bari ee maamul goboleedka puntland ayaa waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in dadweyne aad u fara badan isugu soo baxeen dooyinka dhexmara magaalada boosaaso dadka magaaladaasi ku noolna maanta ay si aad ah u ciidayeen dukashada salaada kadib ayay dadka isugu hambalyeynayeen farxadda iyo sidoo kale munaasabada ciidulfidriga iyadoona inta badan laga ciiday magaalooyinka maamulkaasi hoostaga waxaana si aad ah looga dareemayay farxadda iyo reereynta ay isla dhex marayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi puntland magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa kumanaan ruux oo isugu soo baxay goob fagaara ah oo ay ku tukanayeen salaadii ciidda kula hadlay madaxweynaha maamulkaasi puntland cabdiraxmaan faroole asigoona ugu hambalyeeyey munaasabada ciidulfidriga waxauna u rajeeyey in ay ku gaaraan ciidan ciideeda kale dalka oo sidani ka wanaagsan cabdiraxmaan faroole ayaa kumanaankii ruuxee halkaasi uu kula hadlayay sidoo kale waxa uu kala hadlay sida ay muhiim u tahay in ay iscaawiyaan bulshada soomaaliyeed kooda tabarta daran iyo sidoo kale midkooda wax haystaa waxauna bulshada ku dardaarmay sidoo kale in ay taakuleeyaan dadka midkooda tabarta daran ee ku dhex nool bulshadaasi goobaha sidoo kale sida aadka ah maanta looga ciidaya ayaa waxaa ka mid ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan halkaasi oo kumanaan ruux oo isugu soo baxay goob ay ku dukanayeen isugu hambalyeeyey munaasabada ciidulfidriga iyadoona inta badan magaalooyinka ka ay ku kooban yahay gobolkaasi hiiraan si aad ah looga ciiday inkastoo qaybo ka mid ah weli ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab oo aan la dareemi karin xaalada farxadeed ee dadka ku dhaqan deegaanadaas sidoo kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyadana laga dareemayey maanta munaasabada ciidulfidriga iyadoona si aad ay isugu hambalyeynayeen dadka ku dhaqan magaaladaasi iyo sidoo kale magaalooyinka ku dhodhow sida balcad iyo mahaday waxa ayna si aad ah looga dareemay munaasabada ciida ee maanta magaalooyinka waaweyn ee gobolada bay iyo bakool ay ugu horreysay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay halkaasi oo iyadana boqolaal ruux oo isugu soo baxday ay kula hadleen maamulka gobolka bay ayagoona ugu hambalyeeyey munaasabada ciidulfidriga inkastoo magaalada baydhaba ciidihii lasoo dhaafay si aad ah ay ugu arriminayeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa haatan waxay ku jirtaa gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom waxaana dadweynaha magaaladaasi laga dareemayey farxad iyo reereyn ay ku soo dhoweeyeen munaasabada ciidulfidriga ee maanta iyadoona inta badan deegaanada hoos yimaada gobolada bay iyo bakool laga dareemayay munaasabada ciidulfidriga sidoo kale deegaanada jubbooyinka ayaana iga si aad ah looga ciiday maanta ay ugu horreysa magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi iyadoo si aad ah dadweyne aad u fara badan ay isugu soo baxeen oo halkaasina ay kula hadleen mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa ee maamulka jubbaland ee dhowaan looga dhawaaqay waxaana inta badan dalka soomaaliya maanta laga dareemayay munaasabada ciidulfidriga iyadoona inta badan dadka si aad ah ay u ciideen inta badan munaasabada ciidan ayaana waxay tahay magaalooyinka waaweyn qaarkood mid wax badani kaga bedelan ciidihii lasoo dhaafay ayadoo haatan magaalooyinka inta badan ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya ee amisom inkastoo aysan jirin goobo sidaasi u badan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalk ah ee soomaaliya kuwaasoona inta badan la filayo in cadaadisyo badan ay ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanadaasi oo aan si wanaagsan kaga qayb qaadanin munaasabada ciidulfidriga ee maanta maxamed nuur wardhe radio muqdisho magaalada nairobi ee dalka kenyana waxay ka mid tahay meelaha ay ku badan yihiin soomaalida iyadoona dadka muslimiinta ee kenyaanka iyo weliba kuwa soomaalidu iyana ay farxadda wada qaybsadeen islamarkaana ay munaasabada si weyn u xuseen caaisha xuseen caagane ayaa warbixintan eegeysa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxaa si weyn looga xusay munaasabada ciidulfidriga iyadoo kumanaan muslimiin ah oo u badan soomaali ay goobo kala duwan ku oogeen salaada ciidulfidriga goobaha sida weyn loogu oogay munaasabada ciidulfidriga ayaa waxaa ka mid ah saali kalaab barxadda bangani primary school iyo islia high school culumodiinka soomaalida ee ugu caansan magaalada nairobi ee dadkaasi ku dujiyeen goobahaasi kala duwan iyadoo sidoo kalena sheekh umal oo ka mid a culamodiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya uu ugu hambaliyeeyey dadka soomaaliyeed munaasabada ciidul fidriga
waxaan idinku taaniyadeynayaa la tukaday lagu faraxsan yahay waa nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu wixii horena inaga aqbalo tan dambana nabad inoogu soo celiyo waxaan baraarujinayaa ciidda wixii xalaal ah laga faa'iidaysto laakiin wixii ilaahay sharcigiisa khilaafsan ha layska ilaaliyo si khalad ayaan loo farxin si shareecada waafaqsan waxyaalaha ilaahay inoo banneeyey waxyaalaha lagu raaxaysto laakiin waxyaalaha shareecadu garab marsan ee khilaafsan ha layska ilaaliyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ciid barakaysan inooga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullah ciidayaasha ayaa wejiyadooda si weyn looga dareemayay farxadda ciidda iyadoona hambalyada ciidda ay u direen dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan soomaalida meeshaan waxaa u tahadinaynaa dhammaan muslimiinta caalamka islaami joogaan khaasatan soomaaliya waxaa leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciidan ciideeda wanaagsan nabad iyo bashbash ilaahay nu gaarsiiye acmaasheenna ramadaanka aan soo gudanay ilahay hanaga qabalo عيد مبارك كل عام وانتم بخير مسلمين تدمان وحنا عيد مبارك ان شاء الله عارفه حاجه مغاي واحمد عبد الله حاجه سلام هي كان هويدا ابهي عرفتي دمان iyo iyo qaraabada oo kala jooga Kenya America Kenya America iyo Europe also Ethiopia so I wish you all the best magacaygu waa burhaan siciid saalax oo idin leh dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta aad joogtaan kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan soomaalida oo aan ka dhashay waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan waxaan u rajaynayaa inay ciidan ciideeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد وأبشر إبراهيم عبدي لما المسلمين طبعا وحالي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير عمل كي عن قبلنا بشر لنا هين إلهي نجا أقبله جارهان وحن سلامي يا لما المسلمين طبعا سخاصة وحن سلامي We would like to wish all our Muslim brothers on this uh, auspicious occasion of Eid al-Fitr, Eid Mubarak. And Alhamdulillah, would like to tell our fellow Muslims, for a whole month, we have been able to restrain ourselves and keep away from what is halal out of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي ولا يموت dhammaan waan salaamaya insha allah ummad soomaalida meel wal joogaan waxaan leeyahay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaar ahaan waxaan salaamaya ehlada meel wal ay joogaan jazaakum allahu khayran aan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
halkaaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda wardheer wasiirka difaaca dowladda federaalk ee soomaaliya cabdixakiin xaaji fiqi ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la keenayo darays cusub oo ay yeelanayaan ciidamada xooga dalka soomaaliya dowladda federaalkana waxa uu sheegay in taasi ay kaga gol leedahay yaraynta dhibaatooyinka laga sheegayo dadka xidhan darayska ciidamada islamarkaana dhibaatooyinka geysta warbixintan waxaa mar kale eegaya wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dareyska ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey weeraro dhanka ammaanka ka dhan ah lagu geysanayay iyadana xarumo dhowra ay ku weerareen dad xiran dareyska ciidamada dowladda soomaaliya iyadoona sida la xasuuso afar iyo tobankii bishii abril xarunta maxkamadda gobolka banaadir iyo sidoo kale weerarkii xigay ee iyadana lala beegsaday isla xaruntii u eg ay ku lahaayeen magaalada muqdisho lagu fuliyey dareys ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa wasiirka waxa uu carabaa bay in dhowaan ay jiri doonto in la bedeli doono dareyska ciidamadaasi ayadoona dowladda federaalka ee soomaaliya ay wado dareys cusub oo ay sii doonto ciidamada xooga dalka soomaaliya kaasoona si aad ah looga feejignaa doono inuu galo gacanta cadowga wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayaana sidoo kale sheegay in ay jireen hore inay dalka soomaaliya u keeni jireen ganacsato dharka ciidamada xooga dalka soomaaliya arrintaasi oo u tilmaamay inaysan jiri doonin haatan wixii ka dambeeya waxa uuna sidoo kale carabaabay in uu jiro howlgal ay ugu magacdareen shabeel kaas oo looga saari doono maleeshiyaadka al-shabaab goobaha ay weli kaga harsan yihiin dalka soomaaliya lagana xuray doono dhowaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray hadalhayn aad u baahsan taasoona sheegaysay in heshiiska lala galay shirkadan cusub ee laga leeyahay dalkaasi hulan caqabad ay ku noqon karto sidii dib loogu dhisi lahaa ciidamada badda soomaaliya waxaana arrintani in badan ka hadlayay siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamadii badda soomaaliya inkastoo wasiir sheegay ku talagalka heshiiskana uu yahay sida uu sheegay sidii loo dhisi lahaa ciidamada badda soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waanagaynta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idin akrinayay tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo